wakiilka dumarka ismaamulka Mandheera Umul Khayr Qaasim ayaa maanta lacag dhan hal milyan oo shilinka dalka ah gaarsiisay haweenka ka ganacsada balka iyo cawska ee magaalada Mandheera waxaana fursadan ka faa'iidaystay ilaa iyo konton dumar ah oo qofkiiba la siiyey labaatan kun oo kaash shilinka dalka ah wakiilka haweenka ayaa dumarkan ugu baaqday in dhaqaalahan ay ku kobciyaan ganacsigooda islamarkaana ay sameeyaan isbeddel waxaayna haweenka ku boorisay in ay bartaan xirfadda gacanta konton qof oo mandheera east ah oo xaruntan iyo bannaanka kuwa ku gadaya isku jiraatiin soo ma aniga qabiil iyo cid ay kala yihiin shaqo kuma lihi waxa idinka idin mideynaya maxay tahay masaakiinnimada soo ma iyo garab galkaas marka aniga waxaan rabaa kontonkaas qof in hadda ka bilaabata magaciyihiin i d numberkiina waan haynaa kibaandihiina aad la tagtiina wiila meeshan fadhiyaa ku kastaba lacagtiisa u qaata maamo walbana waxay qaadanaysaa lacag labaatan kun ah lacagtaas marka waxay isku noqonay hal milyan oo konton qof ah lacagtaas laakiin wa anaa idinla leh waxaan idinkugu leeyahay waxaa waaye inaad ku shaqaysiinaan rabaa sifa aan programkan koowaad waay kii labaad aan ku galno aad idinka cos waad gadatiin aad abuurtiin soo maaha idinka idinka mid ah ayuuta aad ku gashiin oad ku shaqaysiin dadkaas kaloo waddankaas jiro nayro kenyada kale jiro waxay ku meel ku gaareen ayuutadan iyo wax wixna waxay isu taraan wax saakooga ay dhahaan marka saakooga ugu horey adduun xafiiskayga lacag noocaas oo kale laga bixiy calaa qof waxaa la siiyaa shan kun laakiin labaatan kun ilaaha kolley idiin qore lacagtaas ka faa'iidaysta insha allah tabaasariga waxaan ugu talagalay macalinka inta shoogan uu ka dhawaajiyey in aan noqono dad xirfad gacmeed ah shaqo kale ma jirto idinka nafti gacmihiina ku shaqaysanaysiin soo maha in wiilasha iyo gabdhaheenna aan ku garab galo collejkaasay ku tegi lahayn ay gacmahooda ku shaqaysaan muruqmaal ay ku noqon lahaayeen wiilal badan oo waxaa noo jooga derbiyahan oo fafadhiya oo idinka idin dhibaya hooyooyinka soo ma culeyskaas waxaan ku qaadi karnaa in ay gacantooda ku shaqaystaan wiilashana waxaa idinku dhiirigelin lahaa xafiiskayga soo booqda isa soo diiwaangeliya sida aad gacantiina aad ugu shaqaysaan collejka aad ku tegi lahadeen dhanka kale qaar ka mid ah dumarkii loogu deeqay dhaqaalahan ayaa u mahadceliyey wakiilka dumarka ee ismaamulka
marka ilaahay maanta u sugnaato horta ilaahay mahad u celiy goordiin horo gabar muslima oo muslimnimo ku dhaqmayso oo akhlaaq iyo bani-aadamnimada fiirinayso oo horay duruufta ay haysoo socoto aad istaagayso oo cunuga agoonka fiirinayso oo dadka doodinka doorrafaadka fiirinayso oo maamooyinka maqaayadaha gata maqaayada hurgalaysa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey hadda ka hor ani waxaanahay umin reeb umin reeb jinmiyaan iswaayisi allaala aclam kulaala waa rigi jir laakiin weligaa igana arkin laakiin waxa una qeyr ahaan oona aragnin oo maxaa dhihi jira dhaawacna dalaagta naga qabanayso amana maxaa dhihi jira duruuftayda fiirinaysa waa noogo horta maasha allah dhaa gow dooro maasha allah maasha allah dhaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahi subxaana wa tacaala ayaana siiyey wax badanaa madax soo doorin jirna guraadas nagama khasaarnaa u malaynaa maadinaynaa inay gabadhaa walaashayna oo sharafta mudan oo cisadda mudan inay na soo booqatay
inay sharaftaada dunihiida ku shaacsantahay inay sharaftaada dunihiida ku shaacsantahay cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera